بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الدرس التاسع درس سجالات ويه أو سلسلة صيام كان كشرحيني وأنا كنت قاعدة darsigan alictikaaf waxaynu ka soo baxnay sideed darsi oo ka horreysay waxaynu ka soo bilownay waajibkii ilaa aynu soo gaarnay taraawiixdii aynu soo sharaxnay alictikaaf ictikaafka macnihiisa waxaa la yidhahdaa marka wuxuu isugu jirayaa ictikaafka iyo laylatulqadri habeenka laylatulqadriga oo fadliga badan iyo ictikaafka ayuu isugu jirayaa darsigan insha allahu tabaraka wa tacaala maxaa la yidhahdaa alictikaaf macnahu aliqaamatu cala shayi luqadda carabiga ictikaaf waxaa lagu yidhahdaa aliqaamatu cala shay faqiila liman laazama almasjid qofkii masaajidka laazima wa aqaama alcibaada oo cibaado ku ogo waxa weeye halkaas cibaado ku samaynaya masaajidka gudihiisa ayaa waxaa la yidhahdaa muctakif wa caakifna waa la yidhahdaa marka hebel waa muctakif wa caakif na waa la dhaha marka macnuhu waa mulaasamatu lmasjid wey waa masaajidka in la laazimo oo aada ku dhex jirtid oo aadan ka bixin oo aada cibaado ugu dhex jirtid maaha inaad iska taagtaagnaatid laakiin waa inaad cibaado ugu jirtid oo qur-aan akrisanaysid salaad tukanaysid ku mashquulsan tahay cibaado iyo wanaag macnaha tacriiftu waa intaa marka labo mashruuciyatuhu mashruuca uu yahay iyo adilada caddaysay inuu mashruuc yahay iyo sida nabigu u sameeyey calayhi salaatu wasalaam ayaynu marka arkaynaa waxaa la sunneeyaa waa sunna horta sidiisa waajib ma aha marka culamadu waxay idhahdeen yustaxabu fi ramadaan wa gayru iyo ramadaan iyo kayrkiiba waxaa sunna ah oo wanaagsan min ayaami sana sanadka oo dhan wuu banaan yahay ictikaafku ayaa sunno ah waxaana aad iyo aad u sii haboon ramadaanka weliba tobankiisa beri oo dambe sida nabiga calayhi salaatu wasalaam uu caddeeyey faqad habata ana nabiya sala allahu calayh waali wasalam waxaa sugnaatay nabiga calayhi salaatu wasalaam annahu ictakafa inuu ictikaafay aakhir alcashar tobanka ugu dambeeya oo min shawaal way sugnaatay imaamu bukhaari baa warinayay imaamu muslim tobanka ugu dambeeya oo shawaal inuu ictikaafay nebiga waa ka sugan tahay calayhi salaatu wassalaam wa ana cumar cumar bn khadaab qaala inuu yihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi inii kuntu nadartu waxaan ku nadray fi ljaahiliya ay qabla alislaam an actatifa inaan ictikaafo laylatan fi lmasjid fi lmasjid alxaraam habeen inaan ku ictikaafo qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam rasuulka ilah waxa uu yidhi fa awfi binadrak nadarkaaga oofi faactakafa cumar laylatan habeen buu ictikaafay marka rawahu albukhaariy wa muslim halkaa marka maadaama nebigu uu shawaal ictikaafay cumarna uu u fasaxay inuu ictikaafo soom nadara oo uu nadaray isaga oo waxa weeye aan weli islaamin laakiin markuu islaamay weeye markuu nebiga weydiinayo laakiin nadarku waxa uu galay qabla alislaam nebigu waa u ogolaaday marka inuu oofiyo waxa weye nadarkiisii nebiguna wuxuu sameeyey ictikaafkii tobankii ugu dambeysay oo shawaal oo aan ramadaan ahayn halkaa culamadu waxay ka qaateen inuu bannaan yahay ictikaafku ramadaan iyo ramadaan qaybkiiba liannahu shawaal ramadaan ma aha habeenkaana lama sheegin inay ramadaan ahay oo cumar uu ictikaafay saas daraaddeed waa bannaan yahay ama marka nagar ha noqdo ama yuuna noqon meesha uu ku bannaan yahayna waa arki doona waay laakiin afdaluhu waxa ugu fadli badan aakhirka ramadaan ayaa ugu fadli badan lianna nabiya sala allahu alayh waali salam rasuulka ilaahay kaana yactakifu wuxuu itikaafi jiray alcashra alawaakir min ramadaan xataa tawafala tawafa llahu subxaana wa tacaala xataa tawafahu llahu subxaana wa tacaala tobanka beri oo ugu dambaysa ayuu ictikaafi jiray ilaa uu ka dhintay sida imaamu albukhaari uu warinayo imaamu muslim iyaga oo ka warinaya can caaisha radia allahu canha marka waxay leedahay caaisha rasuulka calayhi salaatu wassalaam wuxuu ictikaafi jiray tobanka beri oo ugu dambeeya ilaa uu ka dhintay marka markii hore waxay ahayd toban ka dhexe wuu ictikaafay nebigu shawaalna waa ictikaafay laakiin aakhir xayaatii wuxuu joogteeyey tobanka beri oo ugu dambaysa ramadaan sida haddaba muslimiintu ay waxa weye u joogteeyeen oo tobankaa beri ictikaafka la sameeyo marka ramadaankiina waa ku bannaan yahay ramadaan waxaan hayna waa bannaan yahay laakiin waxaa ugu fadli badan oo ugu wanaagsan sida nebiguna u joogteeyey ramadaanka weliba khaasatan tobankiisa beriga dambe liannahu leylatulqadrigaa ku jira sida aynu arki doono haddaynu garanay macnihiisii iyo mashruuciisi inuu mashruuc yahay oo bannaan yahay sunnana yahay waajib maaha nebigu ma amrin dadka laakiin waa arrin sunno ah oo fadli iyo wanaag laga raadinayo shuruud buu leeyahay marka marka markii ugu horreysa qodobka waxaynu caddaynay macnaha oo waxaynu niri waa aliqaamatu fi lmasjid mulaasamatu lmasjid masaajidka in la laazimo oo cibaado lagu sameeyo waxaynu kale oo nidhi mashruuciyadiisana waa caddaynay oo axaadiistaasaa kutusaysa ilaahayna wuxa uu yihi wa antum caakifuuna fi lmasaajid masaajidda idinkoo ku itikaafaya hey dumarkii ha u dhawaanina walaa tubaashiruhuna wa antum caakifuuna fi lmasaajid marka waa arrin bannaan weeye oo mashruuca oo sunno ah waxaana ugu fadli badan baynu nidhi tobanka beri oo dambe oo ramadaanka leanna leytulqadriga ku jira sidaynu arki doona axaadiis shuruud buu marka leeyahay shuruud ayuu leeyahay shuruuddaasaynu marka wax ka sheegayna kow shardiga ugu horreysa waxa weeye laa yushracu lama sharciyeeyo oo kuma ansaxayo la yidhi culimmadu ay yidhaahdeen qaarkood ha culimmado dhan waxay yidhahdeen oo ay isku itifaaqsan yihiin inuunan ictikaafkii ku ansaxaynin ilaa fi lmasaajid meelaan masaajid ahayn inuunan ku ansaxaynin oo haddaad tiraahda gurigeygaan isaga ictikaafaya ama meesha shaqadan ku ictikaafaya ama madrasada kuma ansaxayo marka laa yushracu ila fi lmasaajid meelaan masaajid ahayn kuma ansaxayo liannahu ilaahay waxa uu yidhi walaa tubaashiruuhunna ee waa aayaddii dheerayd oo uxilla lakum leylata siyaami rafatu ilaa nisaa'ikum waa laynoo soo baneeyey markii hore waxaa la yidhi way idii bannaan tahay xalaal bay idii tahay dumarkiina habeenka ramadaanka inaad jimaac ugu tagtaan laakiin kabacdi gadaal waxaa lanaga yidhi walaa tubaashiruuhunna ha u dhawaanina dumarkii wa antum idinkoo caakifuuna ku ictikaafaya fi lmasaajid masaajida halkaa marka waxaynu ka qaadanay oo culummadu isku itifaaqeen shardiga koowaad inuu yahay oo loo dhigayo ictikaafka meelaan masaajid ahayn inuuna ku sugnaanayn halkaa markay isku itifaaqeen culummadii ayay waxay isku ikhtilaafeen oo khilaaf ku dhacay masaajida loo jeedo waa masaajidee qawluhu fi lmasaajid baa la isku khilaaf fi lmasaajid almasaajid waa jamcu masjid macaan baa oo masaajid kasta miyaa lagu samayn karaa meel alla meeshuu doona aan ku yiile mise waa masaajid gaaraa loo jeedaa laba qowl baa jira marka oo culammadu isku khilaafsan yihiin qowl waxa uu odhanayaa aayaddu waa caam oo wa antum caakifuuna fi lmasaajid ay fi ayi masjid masaajid kasta meeshuu doonaa ku yiilo mar ba hadduu masaajid yahay oo waxay u shardiyeen inuu noqdo masjid jaamica oo waxay yidhahdeen fa huwa caamun waa caam wey muxuu caam ku yahay fii kulli masjidin jaamicin masjid jaamici waxaa la yidhahdaa masaajidka salaada jumcahana lagu tukado shanta salaadoodna lagu oogo ayay ku tageen culummadu waana say u badan yihiin laakiin qaar kale culummada waxay ku tageen almasaajid athalaata inay tahay saddexda masaajid faqad waa saddexdee waa saddexda xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay oo saddexdii masaajid oo xilligaa jiray xilligii nabiga oo waaweynaa saddexdaa masaajid in loo ictikaafi karo oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay xadiis saxiix ah ayuu waxa uu yidhi laa ictikaafa ictikaaf ma jiro oo laguma itikaafayo ictikaaf ma ansaxayo laa waa naafiya wey lisixa waxay nafyinaysaa waxa weeye inaan sixo iyo ictikaaf una jirin la ictikaafa saxiix ictikaaf saxiixa ma jiro ilaa fi lmasaajidi talaata ilaa saddexda masaajid mooye saddexda masaajid baa nabigu sii sheegay waxa uu yidhi masjid alxaraam masjidka xaramka wa masjidii haada masaajidkan waa masaajidka madiina wa bayt bayt lqudus macnaha masaajidka masjid alaqsa oo waxa weeye yahuudda haysato saddexdaa masaajid marka oo fadliga badan oo salaada lagu tukada ay ka fadli badan tahay masaajida kale saddexdaa masaajid ayuu nabigu sheegay xadiidkuna waa xadiis saxiixa sheekh albani raximah allahu tacaala uu saxiixinayo oo kutubtiisa in badan ugu saxiixinayo risaalada qiyaamu ramadaanna uu kaga hadlayo haddaba xadiidkaas oo saxiixa ayaa waxa uu keenaya oo kutusayaa aayadda fasiraya walaa tubaashiruuhuna waantum caakifuuna fi lmasaajid masaajid macnaha loo jeedo waa maxay waa xadiidkaa nabigaa fasiray calayhi salaatu wasalaam saddexdaa masaajid calaa kulli xaal marka waalcilmu cinda allah culamadu waa isku khilaafeen khilaaf dheer baa ku jira qaar waxay yidhaahdeen waxaa lagu ictikaafi karaa saddexdaa masjid oo hadaad ictikaa ictikaaf doonaysid ood aad masaajidka xaramka ama madiina labadaa unbaa maanta tegi ka dhaay oo suurta gale haddaadan awoodi karin ogaadi karin waxa weeye cibaadadaada kala wado qaarna waxay yidhahdeen maya masaajidda oo dan waa lagu ictikaafi karaa shardigu waa inuu noqdo masjid jaamica oo waxa weeye salaada lagu tukado shanta salaadood laguna jumcada lagu oogo wallahu aclam labo shardiga labaad waxa weeye wasunnatu fi man ictakafa an yasuuma kamaa qaalat caaisha sunnuhu waxa weeye qofka doonayo inuu ictikaafo habeenkii markuu allaha ku ictikaafaya iyo maalintiiba inuu maalintii soomo ama ha noqoto markaa xili ramadaan abayay noqone caaisha saasay tiri waxaana sii caddaynaya ficilka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waa soomi jiray oo waxa weye ictikaafka markuu ictikaafsan yahay waa soomi jiray sidaa daraadeed marka in la soomo oo ficilkii nebigana saasuu caddaynayaa caaishana saasay tiri waxay tiri sunnuhu waxa weeye inuu qofku sooman yahay waka marka waa in la soomo wey hadday ramadaan tahayna haddi waaba khalaas soomkii qofku waa soomaya saddex wa min asunnati sunnada waxaa ka mid a an laa yakruja inuuna bixin qofkii waxa weeye ictikaafka ku jiray masaajidka waa inuuna ka bixin ilaa lixaajatin dan muhiima mooye caaisha radiallahu canha ayaa waxay tidhi kaana wa kaana nabiga calayhi salaatu wasalaam waxau ahaa laa yadkhulu lbeyt guriga ma soo geli jirin hadde guriga nebigana waxa uu ku dheganaa guriga caaisha masaajidka ku dheganaa laa yadkhulu lbeyt bay tiri masaa guriga ma soo geli jirin ilaa lixaajatin insaani inuu qof dan uga samaynayo mooye ma soo geli jirin idaa kaana muctakifan haddii uu muctakif yahay imaam albukhaari iyo muslim ayaa ka warinaya caaisha radi allahu canha haddaba shardigaa saddexaad waxa weeye sida sunnaha oo wanaagsan qofku waa inuuna masaajidka ka bixin ilaa wax daruuro iyo dan muhiima mooye oo dantii waxay noqonaysaa wixii matalan qofku ikhtisaal iyo waxa weye maaragtay suuliga wadaada iyo inuu u bixi karo cunto uu maaragtay meel masaajidka ku dhegan ama ku dhow cunto u cunaya iyo wax dhibaataa male ilaa lixaaja ayay soo gelaysaa laakiin inuu dariisa iyo shaqo iyo adduunye iyo iska aado lama ogolawi marka yajuuzu lahu walakin yajuuzu lahu alikhtisaal waxaa u banaan inuu qubaysto inuu waxaweye shallaysto inuu wax dhibaataa male liqowli caaisha radi allahu canha baa u daliila qaalat waxay tiri wain kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabiga calayhi salatu salaam wuxuu ahaa liyudkhilu mid iisoo geliya calaa ra'sii calaya liyudkhilu calaya ra'sahu madaxiisa ayuu iisoo gelin jiray ay daaqada iiga dhiibi jiray wa huwa muctakifun isagoo ictikaafsan fi lmasjidi masaajidka wa ana fii xujratii anaa gurigayga aan ku jiro fa unajiruhu waan u shallayn jiray wa fii riwaayatin waxay tidhi fa aqsiluhu waan u dhaqi jiray intaan u dhaqa madaxa oo waxa weye u hagaajiyo oo u shalleeyo ayuu markaa waxa weeye usaas samayn jiray akhrijul imaam bukhaari wa muslim macnaha nebiga calayhi salatu salaam guriga caaisha qolkeeda iyo masaajidku waa isku dheganaayeen daaqad yarow baa udhexaysayo waxa weeye wax isku dhegan bay ahaayeen marka nebigu isagoo masaajidkii ku jira buu daaqada madaxa uga dhiibayaa ama meel yaroo albaab iyo wax lamid ah markaas inta u dhaqdo oo u hagaajiso oo u shalayso uu markaa masaajidkiisa isaga jiri jiray marka way banaan tahay waa qubaysan karaa qofku madaxa waa dhaqan karaa wax dhibaato ah maleh oo waxa weeye mashaakil male waay shuruuddii haddaynu ka soo baxnay marka oo shuruuddiisii garanay markii ugu horreeya macnihii baynu qodobka koowaad ka dhignay macnihii qodobkii labaadna waxaynu ka dhignay mashruuciyadiisii qodobka saddexaad waxaynu ka dhignay sunnuhu inuu yahay masaajid inu inaan laga in la furmin yahay ama qodobka saddexaad waxaynu ka dhignay shuruuddii shuruuddii bay marka dhowr qodob ka dhignay inuu qofku soomo masaajid qodobka marka afraad shuruuddii haddaynu ka baxnay qodobka afraad wayajuuzu waxaa bannaan lilmar'ati qofkii dumarka ahaa u bannaan an tactakifa inay ictikaafto oo rag iyo dumarba ictikaafka u bannaan yahay liqowli caaisha radi allahu canha qaalat waxay tiri kaana nabiyu sala allahu alayh waali wasalam yactakifu alcashra alawaakhir min ramadaan tobanka beri oo dambe buu nabigu ictikaafi jiray xataa tawafaahu llahu ilaa uu ilaahay ka oobsaday uma actakafa aswaajahu aswaaju dumarkii nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa ictikaafay min bacdihi gadaalkii rawahu lbukhaariy wa muslim macnaa markaa waxaa kaaga cad marka dumarka inay u bannaan tahay inay ictikaafaan oo loo diidi mayo qaala sheikhu alalbaniy raximah allahu tacaala waxa uu yidhi wa fiihi daliilun calaa jawaazi lictikaaf calaa jawaazi ictikaafi nnisaa wuxuu xadiidkaasi daliil u yahay inay dumarka u bannaan tahay ictikaafaan walaa shaka shaki kuma jiro ana dalika muqayadun in lagu dabarayo oo shardiga lagu xirayo uu yahay biidni wli awliyaa macnaha biidni awliyaa'ihinna inay dadkii mas-uulka ka ahaa oo ninkeedii iyo inay u fasaxo laabudda waa in la herawi shardiga labaad ee dumarkii laga rabo waxa weeye wa amnu lfitna inaan meeshaa fitna ka dhicin oon dadkii la isku fidnoogin oo rag iyo dumar ayna isdhexgelaynin shardiga saddexaad waxa weeye in laga aamin noqdo alkhulwa rag iyo dumar inayna isdhexgelin rag iyo dumar inayna isdhexgelin waayo adilo badan ayaa cadaynaysa oo waxa weeye aad iyo aad u fara badan iyo qaacidada odhanaysa oo fiqiga dar'u lmafaasid muqadamun cala jalbi lmasaalix marka halkaa waxaa inooga caddaaday dumarku waa u banaan tahay inay ictikaafaan waa mashruuc laakiin maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa oo loo baahan yahay inay kow ay u idmaan ciddii mas-uulka ka ahay waa inuu ninkeeda u idmo ama aabeheed u idmo haddayna nin lahay walaalke dadkii mas-uulka ka aha waa inay u idmaan kow laba waa in meeshaas amni la helaa oo waxa weeye aan khalwo iyo dhibaato aynan imaan fit fitna waa inaysan imaan waa inaan rag iyo dumar la isdhexgelaynin intaa haddii la helo waxaa u banaan dumarkii inay ictikaafaan waa u banaanta oo aamin markaa laga noqdo waxyaalahaas oo dhan waay intaa markaa haddaynu ka soo baxnay oo aynu garanay ictikaafkii iyo waxa weeye wixii ku banaanaa waxaan usoo gudbaynaa markaa habeenka laylatulqadriga habeenka laylatulqadriga ayaa ku jira tobankaan beri oo la ictikaafayo tobankaan beri oo la ictikaafayo habeenka laylatulqadrigaa ku jira fadligiisu waa habeen aad iyo aad u fadli badan wuxuu ka fadli badan yahay waxa weeye kun bilood sida ilaahay uu yiri inaa anzalnaahu fii laylati alqadri inaa annagaa anzalnaahu soo dejinay waa qur-aankee oo damiirkaa anzalnaahu qur-aankaa loo celinayaa fii laylati alqadri habeenkii laylat alqadri wamaa adraaka maa laylat lqadri buu yihi ilaahay maxaa ku ogeysiyey laylat lqadrigu wuxuu yahay laylat lqadri ilahay baa inoo sheegay marka khayrun min alfi shahr ton kun sano kun bilood alfi shahr kun bilood buu ka khayr badan yahay khayrun min alfi shahr kun bilood ayuu ka khayr badan yahay markii la isku dhufto kunkaa bilood loo qaybiyo sanadka siddeetan iyo saddex sano iyo bilo ayuu noqdaa marka siddeetan iyo saddex sano qof ilaahay caabudayey oo cibaado ku jiray ajarkii uu heli lahaa waxaa ka badan hal habeyn oo laylatulqadriga ilaahay qofkii uu waafajiyo waa wax aad iyo aad markaa u muhiima wey waa habeenka qur-aanka la soo dejiyey habeenka uu yahay iyo xilliga uu kaga jirana waynu arki doonaa marka haddaynu garanay fadligiisa iyo wanaagiisa laba waxaynu sheegaynaa waktigiisa ikhtalafa alculamaa culamadu waa isku khilaafeen fii taxdiidi leyla habeenkaa laylatulqadriga waa la isku khilaafay oo waa habeenkee waa la isku khilaafsan yahay laakiin sida raajixa oo axaadiistu caddaysay waxa weeye horta lama garanaya habeenka uu yahay laakiin waxaa loo badinayaa habeenka witriga ah oo tobanka beri oo dambe koob iyo labaatanka laba iyo saddex iyo labaatanka shan iyo labaatanka toddoba iyo labaatanka sagaal iyo labaatanka habeenadaasaa loo badinaya leanno nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam iltamisu ka raadiya laylatlqadriga waxaad ka raadisaan fi lwitri habeenada witrigaa min alcashri alawaakhir min ramadaan tobanka beri oo dambe hameenada witrigaa ka raadiy waa habeen koob iyo labaatanka laga bilaabo shanta habeen oo witriga koob iyo labaatan saddex iyo labaatan shan iyo labaatan toddoba iyo labaatan sagaal iyo labaatan shanta habeen habeen ka mid a buu noqonayaa laakiin lama garanayo habeenkuu ka noqonayo akrajahu imaamu albukhaariy ayaa soo saaraya muslim oo waxa weeye saas ayuu nebigu inagula dardaarmay marka xaqiiqada sida ah habeenka uu yahay lama jasmin karo qaar culamada waxay ku tageen waa habeenka koob iyo labaatanka oo axaadiis bay deliishadeen qaarna waxay ku tageen waa toddoba iyo labaatanka oo axaadiis iyo aathaariya bay deliishadeen macnaha nebigu ma dhihin waa habeenka koob iyo labaatanka mana dhihin waa habeenka toddoba iyo labaatanka laakiin waxay deliishadeen calaamado oo sida maaragtay qaar saxaabada ay yidhaahdeen habeenkii koob iyo labaatanka ayuu nebigu wuxuu yidhi horta nebiga inta la tusiyey laylatulqadriga ayuu damcay inuu saxaabada u sheego taa laba ninoo murmaysuu nebigu ku soo baxay kala saaridii uu kala dejinayey ayaa la ilowsiiyey markaasuu wuxuu yidhi waxaan is arkay adoo ku sujuudaya dhoobo iyo biyo oo roob da-ay habeenkii koob iyo labaatan jir baa roobkii da-ay subaxdii marka saxaabadii qaar baa waxay yidhahdeen nebigii dhoobo ku sujuuday wejigiisii dhooboo ku sujuuday habeenkaa koob iyo labaatanka weeye hata waxaa dhici karta marka habeenka bishaas inuu koob iyo labaatanka ka noqday bilaha kalena uu wareego ayaa dhici karta calaa kulli xaal lama jesmin karo oo lama odhan karo waa koob iyo labaatanka lamana odhan karo waa toddoba iyo labaatanka laakiin labadaa habeyn baa aad loogu badiyaa labadaa habeyn ayaa aad yaa loogu rajo leeyahay mid ka mid a inuu noqdo calaa kulli xaal tobanka beri oo dambada haddaad dadaashid oo aadanba wax kala ku mashquulin tobankaa beri hadda waa khayr fara badan oo leelatulqadrigii inaad waafaqdid ayaa dhici karta saddex kayfa yataxar yataxara almuslim laylat alqadr seebaynu ugu dadaalaynaa laylatulqadrigii inaynu hello waxaa sunnaha qofkii inuu waxa weeye aad iyo aad u dadaalo oo waxa weeye uu aad ugu dadaalo daacada iyo waxa weeye inuu qur-aankii akriyo to inuu diyaargaroobaa oo waxa weeye habeenkan uu acmaashiisa oo dhan uu waxa weeye kala faraha ka qaaday adduunyada oo uu ku dadaalo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxau yihi man qaama laylat alqadri qofkii habeenka laylat alqadriga istaaga iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambi qofkii habeenkaa laylatulqadriga cibaado u taagan isagoo iimaan rumaynaya ilaahayna ajar kaga dalbaya dunuubtiisiyo dhan waa la dhaafaa imaam albukhaari iyo muslim baa wariyey marka waxaa la rabaa cibaadada inuu mashquulsan yahay iyadoo ilaahay la baryayo oo la ducaysanayo ducadaana aada u habboon in lagu ducaysto oo waxa weeye caaisha nebigu uu baray ana caaishata radiallahu canha qaalat yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ara-ayta ka waran in calimtu haddii aan ogaado ay macnaha aan waafaqo hameenkii laylatulqadrigii aan rabo inaan cibaadaysto ka waran maxaan dhahaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi quulii waxaa dhahdaa allaahumma inaka cafuwun tuxibu lcafwa facfu canii allaahuma allahayo inaka adigu cafuwun mid dembi dhaaf badan mid cafi badan baa tahay tuxibu lcafwa cafigana waa jeceshahay facfu canii ilaahu icafi ilaahu icafi imaam bukhaari iyo muslim baa ka warinaya caaisha haddaba marka ducadaasaa la badinayaa qur-aankaa la akrinayaa salaada loo taagnaanayaa cibaado unbaaba wadayaa waa saas wey macmuur wa min asunati sunaha waxaa ka mid ah alijtihaadu in la dadaalo fi lcashri alawaakhir tobankan beri oo dambe liqowli caaisha radi allahu canha caaisha waxay tihi kaana nabiyu sala allahu alayh waali wasalam idaa dakhala alcashru alawaakhir tobanka beri oo dambe hadday soo gasho shadda mi'zarahu guntigiisa ayuu adkaysan jiray ay laba macno bay culummadu ku fasireen dumarka waa ka dheeraan jiray oo adduunyo iyo raaxo way isaga tegi jiray oo dumar waxa weeye uma dhowaan jirin waa lagu fasiray tanada maya ee guntigu intuu adkaysto habeenkii dhan cibaada u taagnaan jiray labadaba waa dhici karta wa axyaa laylahu habeenkii oo dhanna waa noolayn jiro ma seexan jirin oo cibaadadu ku soo jeedi jiray habeenkii waaya wa ayqada ahlahu ahalkiisana wuu toosin jiray oo tobankaa berioo dambe ahalkana wuu toosin jirayoo kaca cibaadaystuu odhan jiray rawahu imaamu albukhaariy wa muslim marka tobankaa beri in lagu dadaalo waxa weeye maaragtay cibaado qur-aan akhris salaad waaga loogu beriyo oo aan la seexanba leanno laylatulqadrigu habeenka unbuu ku jiraa haddaad marka tobanka beriba soo jeedid oo habeenkii odan iska cibaadaysatid waxaad noqonaysaa markaa nin waafaqay laylatulqadrigi calaamaad buu marka leeyahay laylatulqadrigu nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiis ka sugnaatay ayaa waxay leeyihiin calaamado caddaynaya can cabdillahi bni cabbaas waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam laylatulqadri habeenka laylatulqadriga waa laylatun hameen weeye samxa hameen dege weeye oo n kulaylna ahayn qabowna ahayn oo waxa weye hameen degan weeye waxa weeye oo aad iyo aad u macaan laa xaara ma kulula walaa baarida mana qabooba habeen qaboona maaha habeen kululna ma aha tusbixu ashamsu qoraxdu waxay soo baxaysaa turaxdii oo sabiixatiha ee waagu markuu badiyo qoraxdu waxay soo baxaysaa daciifatan iyadoo daciif ahoo aan aada u kululayn xamraa ay xoogaa gadugaduud ku jiro ayay soo baxaysaa oo waxa weeye marka hadee dhulka caadigaa oo xilligaa dee maaragtay markaas qoraxdii iyo la garan karo saasay calaamadahaas ay leedahay ayuu nabigu u sheegay calayhi salaatu wassalaam oo lagu gartaa rawaahu waxaa weriya dayaalisi iyo walbayhaqi ayaa weriyey waxauna ku saxiixinayaa sheikh albani raximah allahu tacaala fi saxiix aljaamic sakiir ayuu xadiidkaa ku saxiixinaya wa can ubayin radi allahu canhu waxaa laga wariyay qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulki ilaahi waxa uu yihi sabixatu laylat alqadri hameenka laylatulqadriga waa waa berigiisa oo waagu markuu beriyo tadlucu shamsu way soo baxaysaa qoraxdu laa shucaaca lahaa iyadoon iftiin kulul lahayn oo waxa weye shucaac oo iftiinka ka soo horeeya qoraxda iyadoo markaa dabacsan oo waxa weeye aan shucaac badan lahayn ayay soo baxaysaa ilaa ay kor u baxdo oo kor soo kacdo imaamu muslim ayaa werinayaa calaa kulli xaal khulaasadu waxa weeye habeenkaa laylatulqadriga waa hameen fadli badan waana hameen wanaag badan ajar fara badanna laga helayo in la dayacana aan ahayn marka in lagu dadaalo hameenkaas oo dhan tobankaa beri in cibaado loo taagnaado oo aad iyo aad cibaadada loogu dadaalo ama qur-aan akris ha noqoto ama ha noqoto maaragtay salaada tukanayo ama waxa weeye duco in aad iyo aad loogu dadaalo ayaa wanaagsan oo waxa weye markaas tobankaa beri oo dhan weliba khaasatan hameenada witriga aad loogu sii dadaalo ayaa aad iyo aad u wanaagsan wallahu aclam billahi tawfiiq